ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya isaga oo ka codsaday in toban casho oo dheeri ah loogu daro si uu usoo dhammaystiro xukuumaddiisa baarlamaanka soomaaliya ayaa cod u qaaday dalabka ra-iisul wasaaraha waxaana baarlamaanku cod aqlabiyad ah ku ogolaaday in muddo toban casho ah loo kordhiyo ra-iisul wasaaraha haddaba kadib codayntaas ayaa falastiin axmed iimaan oo barbarkayga midig fadhida waxa ay waraysatay xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan fadheeye oo ka mid ah xildhibaanada diidanaa in muddada loo kordhiyo ra-iisul wasaaraha waxaana ugu horreyn ay weydiisay bal wixii maanta ka dhacay baarlamaanka iyo sida uu u arko wallaahi sabab wax le ma ahan wax la sababeeyana ma ahayn wax waxay ahayd inqilaab ah oo dee tugsig meeshaada xoog ah oo aan dalku u baahnayn oo dawladdu u baahnayn oo nidaamka dawliga u baahnayn arrintaas oo afartan iyo toddoba cisho maalintii la ansixiyey ra-iisul wasaaraha laga joogo lagana sugayo soddox soddon cisho inuu kusoo dhamaystiro d xukuumad qaran kabacdina intuu dhamaystiri waayo oo waa qoray oo jeexjeexe ou yiri afar iyo toban cisho hala iigu daro markii labaadna maanta ou yimid taasi waxa aan u arkaynaa ama ay tahay in ayan geedi socodka dowladnimada iyo nidaamka dawliga iyo sidii ra-iisul wasaaraha laga filayey midna inayan meesha joogin in ay tahay hud ka guur oo qanjo u guur marka oo macnaheedu yahay in aan marnaba aan wax ayan hagaagayn loona ogolayn asna inuu wax sameeyo cidda wax la samaynaysana inay wax ka biisa mahana ayaan la hagaajinayn laakiin xildhibaan madaxda sare oo dawladda sida golaha baarlamaan guddoonka baarlamaanka xildhibaan laakiin haddii prime ministerka ama ra-iisul wasaarihii uu idinka codsaday toban maalmood oo dheer ah tobankii maalmoodna la diido laftirkeeda oo dowladdiina uu soo dhisan xukuumaddiina ay halkaasi ku dhacdo soo dibudhac kale iyo dhibaato kale kuma aha dadka soomaaliyeed iyo dalkaba kuma ahan afartan iyo toddoba cishuu marayaa waanqure faro maalintii isaga la ansixiyey ee la siiye codka kalsoonida ra-iisul wasaarenimo iyo maanta waa afartan iyo sideed sidaa awgeed waa markii labaad hadba intuu idaacadda yimaado ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqayo golihiisa isla markaana au odhanahayo wakti halaysiiyo waa jexjexiyo waa ka mixo taasi waxa weeye hidijiilo xumada muuqanaysa ee ummadda aan anfacayn dalkana anfacayn tobanka maanta la siiyo afartan iyo toddobadii maxay maxay kaga fiican tahay maxay siyaadinaysaa maxay keenaysaa shalay afartan iyo afar iyo toban cishuu dalbaday afar iyo tobankii shalay bay ku ekayd wax au haya ma jidho marka taasi waxay noqonaysaa in ayan noqonayn wax natiijo leh waxa ka soo baxaya meesha oo ay tahay dadka wax lagu jahwareerinahayo birina waxaanu sugaynaa labaatan cisho oo hor leh haddii ilaha eedi marka muxuu ku sheegay tobankaasi cisho ra-iisul wasaaruhu inuu kusoo qaban doono oo adinku baarlamaan ahaan aad ka sugaysaan hadda wax uu ku qabanahayo iyo wuxuu ku hagaajinayo midna nooma sheegin waa yimi toban cisho oo aan raba buu yidhi inaan miisaaniyad iyo waxyaalo kale iyo uu ka hadlay buu sheegay laakiin wax dawli ah iyo nidaam dawli ah oo la yidhaahdo arrintaa waa lagu sababayn karaa qoraal ma leh ajandaha kuma jirin sida uu ku yimid baaba waxay ahayd baarlamaanka gudihiisa si sharciga ka baxsan taasna mas-uuliyadeeda waxaa qaaday guddoonka baarlamaanka oo ah in uu yahay waax kamida waaxda fulinta ee aan ahayn speaker of parliament lianna ajandaha inta aan loo odayn oo ajandaha aan la ansixin yuu guddoonku xaq u leeyahay wixii uu rabo yimaado inuu ku daro laakiin ajandaha haddii baarlamaanka loo qaybiyo oo la akriyo oo guddoonku soo fadhiisto oo uu sheego ajanduhu in intaa ka kooban yahay waa la ansixiyaa markaa la ansixiyo kabacdi wax kale laguma dari karo jandihii markaanu ansixinay oo ay ahayd kalsoonisiinta xukuumadda yuu guddoonku wuxuu yidhi ra-iisul wasaarihii baa inoo fadhiya oo codsi wata taasna waa out of procedure wax ah wax maamulka dawligana ku wanaagsan maha kan baarlamaanka iyo hagidda habsami socodka hogaanka baarlamaankana wax ku hagaagsan maaha markii dambe siduu codka u qaadayna
marka adinka hadda xildhibaana ahaan marka hore tiro badan oo idinka midihi waa ay diidanaayeen kordhinta laakiin codka markii la qaadayna waa u codayseen kudladihiinii kasoo horjeeda oo xukuumadda hadda dagaalka kula jira cusub soo uma muuqataan inaad sii kala jabaysaan
walaal anigu ma ma arko oo wuxuu waa toban cisho kolle loo codeeyey laakiin waxaa layihi ka gadaaleen qofba meel bay iska tustaa taas waxaan u arkahayaa inay tahay qofka shaksiyadiisa wax ku xiran laakiin dawlad xukuumad la ansixin mayn laakiin waa kuu sheegay oo khiyaanadii guddoonka baarlamaanku sameeyey ee codbixinta uu ku sameeyey iyo prosesorkii uu ku furmay baarlamaanku la rabanay inuu baarlamaanka ku hago oo meesha ka baxay ayaa keentay khiyaanada noocaana waxaana ka dambeeyey guddoon kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan fadheeye oo ka mid a xildhibaanada diidanaa in muddada loo kordhiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisay falastiin axmed iimaan ayuu isagoo muqdisho ku sugan u warramayey sidoo kale falastiin axmed iimaan ayaa dhinaca kalena waxa ay la xidhiidhay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada ogolaa in muddo toban casho ah loo kordhiyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waxayna ka waraystay aragtidiisa ku aadan muddo kordhintan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha falastiin tobanka casho ra-iisul wasaaruhu uu soo codsaday baarlamaankana maanta ay uga codeeyeen wax dhibaato ah horta mushkilad weyn baarlamaanka hadda uu u arkayo ama ummadda soomaaliyeed xilligan fili maayo laakiin arrimo oo saraaxatan marka loo fiiriyo qaab ahaan baarlamaanka maanta si xildhibaanada badi qaar maaragtay fikir ahaan ay iyagu ay qabeen ayaa waxay ahayd in xukuumaddu la keeni doono oo codsigii hodhe iyagoo markaa ay maaragtay eegayeen siina ma aysan dhicin marka in muddaba waa jirtay jalul iyo dhaliil iyo samaxumo laakiin laba daran middoor markii loo fiiriyo in tobankaa casho ra-iisul wasaaraha la siiyo yani anigu waxaan lahaa waa midii ku habboonay hadiiba ay murato in fursad kale maaragtay la siiyo oo haddana xukuumadii hadduu si wax banaan uu ku socotayo
laakiin sida hadda xildhibaanada kasoo horjeeda tobankan cisho ay ku doodayaan afartan iyo sideed cisho ayuu ra-iisul wasaaruhu haystay inuu xukuumad kusoo dhiso welina waa ay suurogeli la-dahay toban cisho lagu daro cusub maxay soo kordhinaysaa oo baarlamaanka qancin kara
waxay ku xiran tahay ra-iisul wasaaraha hadba sida isaga uu maaragtay waktigiisa uga faa'iidaysto talada isaga uu qaadanayo hadba sida isaga ay u noqoto mid saacida iyo mid isaga maaragtay fashil u keenta waxaa hadda socda waktina afartan iyo sideed casho ka badan baa ka luntay ummadda soomaaliyeed iyo intii ra-iisul wasaare cabdiweli isaga kalsoonida baarlamaanka uu kala laabtay waxaan filayaa dhowr bilood bay maanta sii maraysaa oo iska daba wareeg ah ilaa iyo haddana wax natiijo ah oo baarlamaankii sharciyan xukuumaddii bedeli lahayd uu ku guulaystay ma jirto marka laga reebo ra-iisul wasaarihii oo la ansixiyey keliya marka marka aniga ma doonayo in hadda dhaliil iyo iyo iyo eedeymo iyo aan la dabagalo maaragtay meelaha hadda saaxiibkeyga uu farta ku wada goday laakiin inay dhaliil jirto inay maaragtay farsamo xumo jirto inay maaragtay saluug fara badan uu jiro wax qarsoon maaha laakiin baarlamaanka hadda xaaladda markay ku murugto oo loo baahdo in xal la gaaro sidii markaasi looga gudbi lahaa waa inuu maaragtay falkeeda uu ku dhaqaaqaa sii baana hadda maanta keentay in toban casho oo la siiyo haddii ra-iisul wasaarihii isagoonan xukuumaddii wadin yimin qaabkii maaragtay iyo muddadii markay ka dhamaatayna ajendihii isaga laftirkiisa loo baahnaane in maaragtay aan codsigiisii iyagoo qoraal ah aan meesha lagu soo darin oo baarlamaankiina uu u codeeyay ajenda ka baxsanaa markaa codsiga kadibna codsigii haddana baarlamaankii lasoo hordhigay laba daran midooradaasi marka ayaa baarlamaankii wuxuu doorbiday in tobankaasi casho la siiyo midda keliya halka dhibon kartan ay ahayd marka tobankaasi casho maxaa laga filayaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid inuu soo sameeyo haddee waxaa isaga afartan iyo sideed casho uu ka dhaqaajin la-yahay xukuumadda ama hortaagan haddii barashar uu jirane barasharkaasi cidda ku haysa inay ka qaado oo isaga uu noqdo nin wixii uu keensado beri cayn xumaatay ninkeedaa iskalaha la yiri loo daayo ama meeshii kale hadduu baarlamaanka uu leeyahayna xildhibaanada sida uu ku cadeeyey khudbadiisii hore xildhibaanadii inuu sida uu leeyahay waan la tashtay iyo waan la tashanayaa inay isagan uu uga dhabeeyo aysan noqonin afka dhigid culeys male oo afkii marka isaga uu ballanqaadka uu ku bixiyey haddana wax ka duwan hadday xildhibaanadii u arkaan in meesha ay ka muuqdaan mar weliba inay isfartaagnaadaan isagiina caqabad ay ku noqoto wax allaala wixii isaga uu markaa talada meel kale ee marka uu kasoo qaatana in ishortaag uu ku yimaado ayuusan huri doonin mar weliba marka aniga si labada dhinacba loo helo dowlad wanaagsan ra-iisul wasaarahana in isaga uu qaato doorkiisa inta talada isaga la wadaagtana xadkooda iyo doorkooda ay qaataan laakiinna waxa hadda khaldan ee baarlamaankana u muuqato xildhibaanada beedina ay u arkayaan qaladka meesha uu ka socdo iyo faragelinta faraha badan ee ka jirto xataa nidaamkii awood qaybsiga lagu samaynayo in waxaas oo dhan meesha laga saaro oo ay noqdaan waxa dadka soomaaliyeedna u cuntama waxa iyagana maaragtay baarlamaankana ka maaragtay gadmi kara waxa markaa lasoo dhisayan ay u noqdaan mas-uuliyadeeda mid beri lagula xisaabtami karo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda marka ra-iisul wasaare hadda ma waxaa laga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad cusub oo aan ahayn tii dhowaan uu soo magacaabay
hadda tii horeba afar iyo tobanka markuu qaatay dhammaan wuu daadiyey dadkii afar iyo tobanka markii isaga muddada isaga ee la siiyey ee uu ku dhaqaaqay haddana labaatankan hadduu doono ha daadiyo ama ha soo celiyo kolleyba tobankiisii maalmood muddo ah ayaa baarlamaanka uu siiyey isagay jirtaa hadduu tobankan labaatankan maaragtay uu daysanayo iyo hadduu labaatankan ku bedelayo baarlamaanka isaga inuu ku farageliyo shaqadiisii xaq uma lahaa tala iyo wixii markaa loo baahdane waa halkeeda laakiin toban casho ayaa looga fadhiyaa inuu xukuumad ku keeno oo baarlamaanka kalsonideedii maaragtay ay weydiisato haansho ama haweyda marka
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a xildhibaanada ogolaa in muddo toban cashaa loo kordhiyo xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid falastiin axmed iimaan ayuu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramay